magaalada jowhar ka dhacday munaasabad siyar saraa loo soo agaasimay oo lagu difaacanaya buugga qalinjibinta ardayda dhammaysatay heerka koowaad ee jaamacadda balasma faraceeda jowhar ardayda ayaa soo bandhigtay cilmi baarisyo kala duwan oo ay ka shaqaynayeen muddo lix bilood ah kuwaasi oo diiradda saarayay arrimo la xiriira horumarinta bulshada caafimaadka maamulka iyo tiknolojiyadda difaacashada ayaa ka dhacday xarunta jaamacadda balasma waxaana goobjoog ka ahaa madaxa shaqada iyo shaqaalaha jaamacadda balasma macalimiin maamulka jaamacadda qoysaska ardayda iyo marti sharaf kale guddi aqoon-yahano ah oo ay jaamacaddu u xilsaartay qiimeynta buugga ayaa si qoto dheer u dhageystay ardayda islamarkaana siiyey aragtiyo iyo talooyin wax ku ool ah ugu horeyn maamulaha jaamacadda balaasma farceeda magaalada jowhar cabdulaahi sheekh bashar diinleh ayaa ka barbixiyey heerarka ay soo mareen ardaydan runtii ahmiyad gaaray noo leedahay dafcadan sagaalaad tareenka marka lasoo wada fuulo waxaa la dhahaa qofna meel ugu haraa soo maaha intaan ay nasiib u yeelatay inay heerkan soo gaaraan boosteejyada ugu dambaysa soo gaaraan waa ku mahadsantihiin juhdi iyo dadaal iyo samir iyo karti ay ku soo gaarteen iyo duco waalid maanta waxaad difaacanaysaan buuggiinnii cilmi baarista ku soo samayseen oo muddo lix bilood ah cilmi baaris a ku wadeen ayaad maanta difaacanaysaan kuliyadaha difaacanaya waxaa ka mid ah kuliyadda jaamacadda balaas maan nahno hooyadaha hooyada kuliyadaha jaamacadda waa medical lab oo jaamacadda lagu bilaabay sidoo kale waxaa ka mid ah kuliyadda nersinka ama kalkaaliyaasha sare oo ayadana udub dhexaad u ah kuliyadaha jaamacadda balaasma xarunta jawaar kuliyadda combyuter science sidaa la socotaan gobolkan shabeellada dhexe jaamacado kalean ugulu yaalo kuliyaddan way kuliyadda gaarka ay u tahay jaamacadda balaasma jaamacad kaloo bixisa ma ku taala magaalada annagana waxaan juhdi gelinaa ardada aan soo saarayna inay noqdaan injineero diyaar u ah wixii ay barteen inay dadkooda ku saacidadhanka kale cumar saalax cabdi oo ka mid taabarayaasha jaamacadda iyo martishiraftii ka soo qaybgashay munaasabadda ayaa hambalyo u diray ardaydan marka waxa waaye maanta waxaad joogtiin waa qalinjibinu haysiin safar dheeraa soo gasheen waa qalinjibinu haysiin awguuriyo awguuriyo awguuriyo laakiin waxaa idin leeyahay ma taagnidiin booskii booskii la rabay ma taagnidiin waxaan ka wadaa jaamacadda balaasba iyo jaamacadaha kale waxaa lagu soo bartaa sida wax loo baran lahay waxbarasho waxay idinkow tahay ninkii caqli lamaantay kow u tahay ninkaan caqli lahaanna buugta inuu meel iska saaro afka sheegsheegaa le bajulaar mataqaanaa bajular aan mataqaanaa aan qaatay aniga ilaa mataqaanaa ilaa uu kala sinmo ninka baadiye ou ka yimaad ka yimid oo weligiis wax baran ee maskaxdiisa kala simanto waxaan aada ugu faraxsanahay maanta ilaahay inuu noo suurdageliyey nooguna soo aaday lix iyo labaatanka agoosto labada kun shan iyo labaatanka ko iyo labaatankii labada kun iyo labaatan iyo kowdii waxbarashadii aan soo bilownay inaan maanta gabagabeynayno waxaan sidoo kale aan leeyahay ugu mahad celinayaa alla subxaana watacaala oo inoo suurtageliyey inay in badanna aan usoo dhabar adeegnay maalintaan jaamacadda iska soo diiwaan gelinaynay intaan waan ka badneen hoolkaan nama deeqaynin inta maanta usoo dhabar adeegtay ee waxbarashadii inay soo gabagabayso u suurto gashay aadaan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaan rabaa marka koowaad inaan u mahad celiyo maamulka sare ee xarunta dhexe ee jowhar jaamacadda balasma macalimiinta maamulka dhexe ee ardayda gabdhaha iyo wiilashaba idinkoo isku duuban waxaa idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo taas intaa kadib insha allah tacala waxaan leeyahay dadaala wuu gaaraa dadaala wuu gaaraa marka waxaan filayaa maanta inaad gaasheen dantii iyo hadafkii aad u soo dhabar adeegteen muddo afar sano ah marka waxaan leeyahay insha allahu tacala waxbarashada bilow ay leedahay ma ogay dhammaad ma laha idinkuna insha allah tacala waxaan idinka rajaynaynaa inaad sii wadaan dadaalkiina ugu dambeynna madaxa shaqada iyo shaqaalaha jaamacadda balaasma ustaad ismaaciil cabdi cali ayaa dhankiisa madasha ka soo jeediyay hadallo kooban
madaxda jaamacadda waxaa ballanqaad idinka soo ballanqaaday afarta kuliyadood kuliyad kastoo number one number two number tree inaad heli doonto deeq waxbarasho oo master degree waxaan filaa waa labayo toban qofood oo maleha min kuliyad kasta waa saddex saddex kuliyadood oo min saddexe waa labiyo toban qafood soo saxmo marka labiyo tobankaas qafood waa burjuninta fiicanay heleen sidoo kale waxaan rabaa inaan meeshan fariin ka gudbiyo dhalinyaradii hore u qalinjibisay baaj ka qaadatay ee kambaskan jowhar waxaa laga yaabaa jaaniskan oo kale inaysan helin ayagana insha allah en, ma dhihi kari for free laakiin discoona loo sameyn doonaa insha allah marka waxaan rajaynayaa fursadahaas inaad ka faa'iidaysatiin Ee, dadka kaalimahaas galay kaalinta koowaad ilaa kaalinta saddexaad inaad iska dayicin adigoo gurigaada joogo oo fursaddan aad ku heshay weliba meesha aad ku nooleed meeshan waxaa maqlay bariis laga soo saaro dalka johar alla cuna bariiska johar inkastoo ilaa hadda aan arkin marka adoo gurigaada joogo oo qudaartaadii waxaad xoola meeshan ka dhow yihiin inaad fursaddan ilaahay ku siiy inaad allah aad mahad celisid dufacaddan ayaa ah dufacadii sagaalaad oo ka qalin bedelatay jaamacadda balaasma faraceeda jowhar